asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta xubinta murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aan badanaaba ka soo meehaahno ama ka soo shaqshaqno ama aan ka soo minguurino sheekooyinka farada badan ee afka hooyo taasoo laga yaabo qaarkood inay leeyihiin hadal xigmadeed qaarkoodna ay leeyihiin dhacdo xigmadeed qaarkoodna ay leeyihiin maahmaah sideed qaarkoodna ay leeyihiin saldhig loo aayo waana xubinta murtida maanta ee qaybaha farada badan ee nolosha qaybaheeda kala duwan ah kolba qayb hor leh waxa inaga tusisa xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin caaqil ah ninka caaqilkii wuxuu ahaa nin aqoon-yahan weliba nin islaam ah oo xagga diinta aad iyo aad ugu fiican buu ah waxa u yimid laba dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada aan dhihi karno waa kuwa aan maangalka ahayn ama maankobaca aan ahayn waa laba dhallinyaro ah oo maaragtay dadyawga khayaaliga aaminsan ama noloshaba ciyaar ciyaarta u arka amaba laga yaabo waxyaalo aan muhiim ahayn sida filimaanta oo kaleento iyo waxyaalo dadyow ajnebi ay faafiyaan inay ku badan yihin waxay u imaadeen ninkan odayga ah oo meel iska fadhiyo qur-aan akhrisanhaya labadii kurayda dhallinyarada ahayd baa midba dhinac ka fadhiistay markaasaa mid wuxuu yidhi war odaygan muxuu akhrinhayaa miyuu waalan yahay kii kalea yidhi mayeshow waa doqon wuxuu yidhi war odayganu muxuu akhrinhayaa miyuu waalan yahay ayuu kaasu weydiiyey isagoo odayga ku dhega hadlay kii kalea yidhi ma waale eshow waa doqon markaasaa mid kii kale ku celiyo wuxuu yidhi adeer miyaad xanuunsan tahay markaasuu yidhi adeer mana waali doqonna ma ihi laakiin waxaan idiin sheegahayaa waxaan u dhexeeyaa labadooda labadooda labada dhinac bay ka fadhiisteen moogta hadalkii ayuu u bedelay oo wuxuu yidhi ma waali doqonna ma ihi laakiin waxaan u dhexeeyaa labadooda labada uu u dhexeeyaay waxa weeye waa labadoodii oo midba dhinac ka fadhiyo iyaga soo labadoon mid ma dhihin waa doqon kan kalena sooma dhihin waa waalan yahay labadoodii baa isweydiiyey soo maha ninkay waxay u dhega marinhayaan ama ay ku dhega hadlahayaanna waa odayga jawaab fudud ayuu siiyey isagoo aan dhihin idinkaa waalan ama idinkaa doqon ma ah midna isagoon dhihin buu wuxuu yidhi adeer ma waali doqonna ma ihi laakiin waxaan u dhexeeyaa labadooda markaase waxay u qaateen iyagii inuu leeyahay labadooda ayaan u dhexeeyaayo dhinacna waalli baan uga dhexey ayaan uga dhowahay dhinacna doqon baan uga dhowahay inuu leeyahay ayay u qaateen markaasay dheheen waryaa wuuba qiranhayaa nin kaloo meesha marhayey baa yidhi war sidaa ma ahee ninku wuu idiin qariyey afartii afrahana wuu idin gooyey wuxuuna idin yidhi labadiinna ayaa doqon iyo mid waalan ah oo labadiinna labada dhinac iga fadhiya ayaan dhexdiinna fadhiyaa laakiin anigu doqonna ma ihi mana waali ee cidda doqonka ah iyo cidda waalani waa labadiinna dhinacyaha iga fadhida ee anigu aan u dhexeeyo taasoo ah fallaadhi iyagu ay ku ganeen odaygan ayuu si xigmadaysan oo caqliyaysan ugu gemay isaga oo aan wax buuqa gelinin iyo waryaa maanaad icaayaysaan iyo miyaan idinla ekahay iyo huhaaba isagoon gelin ayuu fallaadhii ku celiyey taasoo uu yidhi labadoodaan u dhexeeyaa doqon iyo mid waalan waana labadiinna midka doqonka ah iyo midka waalan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaan dhahaynaa deriskaaga mar ku dayo marna ku diin waa deriskaaga mar ku dayo marna ku diin waxa weeye ku dayo haddii lagu yidhi deriskaaga markay wax wanaagsan sameeyaan amaba ay waddada sharciga ah iyo dhaqanka toosan iyo nolosha suuban ay hayaan ama ay ku jiraan ku dayo oo si fiican ugu dayo adiga oo wanaagga ay samaynhayaan ka qaadanaya ku dayo marka ay xumaan galaan amaba ay waxyaalo dembi ah samaynhayaanna ku diin ku diinku waxa weeye la yaab mar waxaa weeye deriskaaga ku dayo marna ku diin oo la yaab oo waxaad dhahdaa war waxaan maxay ahaayeen waxa ay samaynhayaan kuna ceebi si ay isu fahmaan